الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaynu bilaabaynaa sunan abi daawud qaybtiisa weliba saxiixa ah iyada oo in sha allahu tacaala saddexda habeene hore aynu wadi doono saddexda habeeno dambe labada habeeno dambena sunanu tirmidi ama saxiixu sunani tirmidi kolka laaga xagga matniga way ka badan yihiin labadan kitaab labadii hore safaxaad in dooro la-eg bay ka badan yihiin xagga axaadiidta way isku dhowdhow yihin laakiin xagga safaxaadka ama bayjajka bay ku kala badan yihiin markaa way dheeraan karaan bilo kuwii hore insha allahu tacaala marka haddaynu wax yaroo kooban ka dul marno tarjamada sheekha iyo manhajka uu ku soconayo kitaabka dhexdiisa sheekh horta magaciisa waxaa la yidhaahdaa alimaam abu daawuud sulaymaan ibnu ashcaf ibnu isxaaq ibnu bashiir alazd asijistani waxa uu ahaa culimadii basra muxadithu lbasra baa la odhan jiray magaalada ciraaq ku taalee basra ayuu ahaa muxadisiintii ugu waaweyneyd laba boqol iyo labadii baa sheekhu uu dhashay xagga hijiriyada marka la eego waxaanu dhintay laba boqol iyo shan iyo toddobaatankii muddadaa uu jiray baa cimrigiisii alla u barakeeyey oo cilmigaa iyo kutubtaa iyo tasniifaadkaa badan uu sameeyey raxala wa jamaca wa sanafa wa baraca fii hada shan wax badan wuu ururiyey wax badanna wuu rixleeyey cilmiga dhul badan buu u maray kutub badanna waa alifay cilmiga dhulka uu ka doontay intii berigaa loo mari jirayba waa u badnaa waxaanu had iyo jeer ku dadaali jiray culuw lisnaad ilaa meelaha qaarkood imaamu muslim oo la siman yahay ama imaamulbukhaariba uu la siman yahay a'imo fara badan buu cilmiga kala kulmay ragga ugu waaweyn uu kala kulmay waxaa ka mid ahaa axmed ibnu xambal raximahu llah aadna wuu u laasimayey o wuuga faa'idaystay ilaa culimmada qaarkood ay ku tiriyeen markay eegayeen xagga madhabkiisa annahu min kibaari alxanaabila culimmadan xanaabilada ragga u waaweyn inuu ahaa qolyaha qaarkoodna shaaficiyada ay ku sheegaan laakiin xanaabiladu u badan yahay axmed ibnu xambal dariiqadiisii baanu raacay xagga marka laga tartiibta kitaabka ama kutub alxanaabila alfiqiya aan idhaahdo waxa uu leeyahay su-aalaadkiis su-aalo badan uu weydiiyey imaamu axmed xagga jarxiga iyo tacdiilka iyo xagga fiqiga labadaba waana la dabciyey ama waa la daabacay raggu wax ka faa'iidaysta waxaa ka mid ahaa cilmiga xadiidka raggii aadka ugu fiicnaa takhriijintiisa caliy bnu madini shaykhu lbukhaari yaxya bnu maciin maxamed ibnu bashaar raggaasaa ka mid ahaa ardaydiisuna sheekha aad bay u badnaayeen culimadu aad bay u ammaaneen sheekha abi daawud raximah llah axmed ibnu maxamed ibnu yaasiin waxau lahaa kaana abu daawud axadu xufaad اlislaam lixadiidi rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam wa cilmihi wa cilalih wa sanadih dadka muslimiinta ragga ugu xifdi badan buu ahaa xadiidka rasuulka iyo cilooyinkiisa iyo sanadkiisa iyo cilmiga xadiidkaba muuse bnu haaruun waxau isaguna yihi khuliqa abu daawud fi dunya lilxadiid wa fi اlaakhirati liljana abi daa-uud adduunyada xadiidka si uga shaqeeya loo abuuray aakhirana jannada loo abuuray waa siduu u yidhi aimadu hadallada ay ka yidhaahdeen aada u bad aada bay u badnaayeen xagga madhabta marka la eego caqiidada waxa uu ahaa calى madhab aلslf fi itibaaci الsuna wاtasliimi laha wa tarki اlkhawdi fi madaa'iq اlkalaam culimadii ahlulkalaamka ahayd ama dadkii had iyo jeer falsafadiya ma ahayn waxa uu culimadii caqiidada wanaagsanayd ee aan inay wax badan dhex galaan isku dayi jirin buu ahaa raximah اllah kuwaas waxa weeyaan ereyo kooban oo la xidhiidhay sheekha dadaalkiisii iyo waxay culimada qaarkood ka yidhaahdeen kitaabkiisan imika aynu hayno waxaa loo yaqaanaa ama isaguba u bixiyey kitaabu sunan magacaasuu bucaanku yahay waraaqu ugu qorayay reer maka iyo culimadoodana oo uu faahfaahinayay kitaabkan dhexdiisa waxa uu ka qabto macruufana madbuuc ahoo diiwaan la daabacay waxa uu markaa magacaasu ku bixiyey magacaasuu kitaabka u bixiyey axaadiidta kitaabkan iyo tirada ay leedahay isagaa ka warramayoo waxa uu ihi shan boqol oo kun oo xadiid ayaa rasuulka ka qoray sala allahu calayhi wasalam waxaan ka soo dhex xulay afar kun iyo siddeed boqolood halkan kusoo ururiyey marka loo geeyo lix boqol oo maraasiil ah mursallo aan mutasil ahayn shan kun iyo laba boqol ayaan kusoo ururiyey buu leeyahy waxaad dareemi karaysaa dadaalka ay raggaasi samaynayeen shan boqol oo kun oo xadiid dee aayadihii qur-aanka oo dhan baaba tiradoodu intee tahay aada garan karaysaa lix kun iyo siyaado ah isaguna shan boqol oo kun oo xadiid baan hayaa buu leeyaho inta baan u arkay inay saafi tahay oo aan ka soo saaray qiimat lkitaabi alcilmiya wa hanaau lculamaai calayhi qiimaha kitaabkan uu leeyahay xagga culumta shareecada iyo culimmadu siday u ammaaneen abu daawud markii uu kitaabkan sanifay ayaa waxa uu leeyahay abubakr maxamed ibnu isxaaq ayaa waxa uu ihi uliina liabi daawuud alxadiid kama uliina lidaawuud calayhi salaam alxadiid abi daawuud waxaa loo dabciyey oo loo sahlay xadiidka ayaa loo jilciyey sidii nebi daawuud ba ilaahay ugu jilciyey xadiidka xadiidka baalkan la yidhaahday adag siduu ilaahay nebi daawuud ugu jilciyey xadiidkaa daauudna loogu abi daawuudna loogu loo jilciyey buui shuruudo badan buu u xidhay kitaabka oo kolley waxyaabaha uu maaragtay kusoo xushay ka mid ahaa dariiqada uu sheekhu raacay kitaabka marka la eego waa dariiqo dadka culimmada waaweyn iyo dadka mubtadi'iintaaba labadaba u fiican aada iyo aad buu u tartiibiyey isaga oo kutubta sunanka ah kuwa ugu tartiib wanaagsan ka mid ah marka la eego xagga haddii aada u baahato masale inaad baadho habka uu raacay marka uu kitaabkan qorayay waxa uu yukharij asaxa maa caraf kolkaa u horeysa inta saxiix ugu saxiixsan baan ayaan soo saarayaa buu leeyahay sanadka waxa aan dooranayaa midiba midka uu ka sarreeyo caaliya culuwu sanad iyo asanad alcaali wannaasil waa musطalax gaarahoo marka silsilada tiradu yar tahay rasuulka iyo sheekhan udhaxaysa ayaa la yidhaha waa sanad caaliya marka ay silsiladaa iyo ragga udhaxeeya nebigiiyo ama asxaabigiiyo sheekh ay badan tahayna waa naasil baa la yidhahda markuu ka warramaya waxa uu leeyahay axaadiidtaasi maraaxil ha yeelato laakiin kii dacfigiisu xadiid daciifa anaa baraarujin doona kii aan ka aamusana dacfigiisu ma sii weyna culimada qaarkoodna kolkay raacraaceen waxa ay leeyihiin kuma badna axaadiidta daciifka ahi kuwa uu ka aamuso wayse ku jiraan waxa uu ka dadaalay nin matruuk ahoo laga tegey inuu xadiidkiisa ka qaato markaa sukuutu abi daawuud sheegi maayo in waxa uu ka aamusay oo dhan uu wada xujo yahay ilaa shan qaybood bay u qaybiyaan waxa uu ka aamusay mid saxiixaynka ku sugan mid saxiixa iyo mid xasana xasanu lidaati liqayrihi mid daciifiina waa ku jiraa mid matruuki laakiin kuma jira bay idhaah kutub badan baa kitaabkan isku daya inay sharxaan ragga qaarkoodna waxay isku dayeen inay takhriijiyaan oo ay kala saaraan oo sheekh albaniyo aynu hayno kitaabkiisa uu ka mid ahaa shuraaxdiisa waxaa ka mid ahaa macaalimu sunan labi sulaymaan waxaa ka mid ah mukhtasar sunani abi daawud lcabdilcaiim tahbi tahdiibu sunan lishamsudiin ibnu qayim aljawsiya sharxu nawowi in yarunbuu ka sharxay imaamu nawowi raximah اllah waxaa ka mid a sharx zawaaid cala saxiixayn siraaj udiin ibnu mulaqin cawn lmacbuud oo isnagu aynu hayno oo kuwa ugu fiican isaguna ka mid ah mid kaleoo isaguna laga soo gaabiyey kaas oo gaayat lmaqsuud la odhanayo sheekhu aanu dhammaystirin oo markii uu arkay inuu fara badanayo buu iska joojiyo cawnulmacbuudka ayaa uu u guuray ama kusoo gaabsaday badlu lmajhuud fii xalli abi daawuud oo imikaba lahayo isaguna mustakhrajaad baa jira iyaguna waxyaabihuu sheekhu ka tegay lagu daray inahaasaynu kusoo ururin lahayn almuhim waa maraajicda cilmigaah ama kutubta dhinaca marka la eego axkaamta daliilka u ah ee ugu culus buu ka mid yahay sheekhu isaga laftiisuna uu ka hadlaya wuxuu lahaa kutubta markaan ururinayo axaadiidta kumaan dadaalin fadaa'ilka iyo tarqiibka iyo tarhiibkae axkaamta xalaasha iyo xaraamta axaadiidta loo daliishanayo ayaan culayska saaray buu leeyahy sheekh raximah ullah markaa fuqahadu ama culimada axkaamtu had iyo jeer axaadiidta ay daliishadaan aad baa sunan abi daawud kuwa uu kusoo ururiya u badan yihi kitaabu dahaara baabu takhali cinda qadaai alxaaja waxyaabaha qaarkood axaadiidtu dawa iska waafaqsan yihin lixda umahaadkuba laakiin waxaa macruufoo la ogsoon yahay ziyaadaad bay kala leeyihin sheekhaba inbuu la dheeryahay sidaynu markii hore aynu kutubta hore bilaabayna aynu ku soo xusnay midiba siyaadaad buu leeyahay waxna way wadaagaan marka ha u qaadanin haddii aad xadiid aad ku aragtay kitaabkaa kanna ku aragto waaba isku mid ha odhan oo mid baa lagu kaaftoomi karaa isku mid maaha aadna way u kala fogyihin kani cibaarada sibuu u qaadanaya walafdu lifulaan walafdu lifulaan alfaadooda way iskhilaafsan tahay ziyaadooyinkooda way iskhilaafsan yihiin markaa waana issharxayaan oo kan xadiiaad ku aragtay baanad kaa kale ku arkayn ama siyaado kan ku jirtaan kaa kale ku jirayn baabu takhali cinda qadaai alxaaja marka uu qofku xaajadiisa gudanayo waa la iska garanayaae waa inuu meel dheer tagaa oo takhali waa inuu dheeraadaa ama meel gooniya galaa oo aan cidina arkaynin cidina maqlayn can ilmugiirati bni shucbata ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana rasuulku waxa waa idaa dahaba almadhaba abcada marka uu madhabka taga madhab waa meesha lagu soo xaajo gudanayo abcadda wuu fogaan jiray wuu fogaanayaa nebigo wuu durkayaa si aan loo arag marka sidaasay tahay waa aadaabtii aadaabtii qofku marka uu xaajo gudanayo uu ku dadaalayay ayaa nebigu hormuud ummadda ugu yahay oo afcaashiisii iyo aqwaashiisii baa la inoo soo gudbinaya iyo siduu u dahaaro qaadanayay ilaan dahaaradii waxa ugu horeeya qofku inuu istijadii sameeyo marka habkii uu u xaajo gudanayay habkii istijadayay intii baa la tilmaamaya can jaabir bni cabdillaahi ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa idaa araada albaraaza marka uu xamaamka doono indalaqa wuu tegaya xataa laa yaraahu axad ilaa aanay cidiba arag aad buu u durkayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam sidaasna way adaabta wanaagsani oo haddii qofku uu meel kaynahayo cidlo joogo waa inu qarsoomaa ilaa aan la maqal waxa ka soo baxaya codkiisa iyo urtiisa midnaba haddii meel dhismo ay tahayna nidaamka fiican iyo adaabta wanaagsani waxa weeye in farsamo ahaan loogu talagalo meel dadka ka qarsoon oo xamaamka uu noqdo meel laada ayaa fiican injineeradu ay ku talagalaantaa adaabta islaamka iyadoo la ilaalinayo baabu maa yaquulu rajul idaa dakhala alkhalaa ninku waa wuxuu odhanaya markuu xamaamka galo ninku marka la leeyahay waa gabadhiina waa la midu ruuxii dumarka ahayd iyaduna la mid bay noqonaysa waa isku xog can anas bni maliki qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala alkhalaa qaal markuu xamaamka galo wuxuu odhan jiray allahuma innii acuudu bika ilaaha waxaan kaa magan galay wa fii lafdi lafdi kale xadiid kale waxaa ku yaalay acuudu billaahi intaasay isdheeriyin marka halkuu matnigii oo dhan ka soo celin lahaa siduu nasaa-i samaynayay isagu sheekhu wuxuu ku fiican yahay axaadiidta celcelintu ka yaraynaya marka riwaayadaa kale ziyaadaday leedunbu soo qabanaya halkuu soo wada celin lahaa xadiidkii o dhan uu ka horkeeni lahaa wa fii lafdin xadiid kale waxaa ku yaalay acuudu billaahi waana isku mid uun acuudu bika acuudu billaahi ilaahay waxaan ka magan galay min alkhubuusi waalkhadaa'id shaydaanka labiyo kala dig min alkhubuth waalkhadaa'id ama min alkhubuthi waalkhadaa'id xumaan keliya iyo xumaanyaal xumaan qura iyo xumaanyaal badan wa fii lafdin aakhar xadiid kale waxaa ku yaalay falyatacawad billaah qofku ilaahay ha ka magan galo oo siduu uga magan galayaana waxa weeye waa inu idhaahdo allahuma innii acuudu bika min alkhubuthi waalkhadaa'id waa adaabtii iyo dikrigii la akhriyayey marka aada xamaamka galayso adigoo lugta bidix horraysiinaya sidaasuu rasuulku inoo jideeyey sala allahu calayhi wasalam sidaasaana lagaga nabadgelayaa waxaan uu nebigu sheegaya soo socda can zayd bni arqam can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qool rasuulku waxau uhi inna haadihi alxushuush godadkan ama xamaamadan ama suuliyadan muxtadaratun waa meel la joogo meel lagu xaadirsan yahay weeye xushigu markiisa hore waxa weeyaan kaynta kaynta lagu soo xaajo guto meesh marka baadiye la joogo xushi baa la galaa waa mujtamacu nakhiil nakhiil geetimireedkaasay dhex tegi jireenoo halka uu ku urursan yahay weeye marka halkaasa xamaam ahayd iminkana wuxuuna lagu fasirayaa xamaam meel waloo laga dhigto oo dee la tago marka la xaajo gudanayo muxtadara waa meel lagu xaadirsan yahayoo jiman iyo shayaaiin baa jooga faidaa aataa axadukum اlkhalaa midkiin hadduu tago xamaamka uu ku xaajo gudanayo falyaqul ha idhaahdo intaanu gelin acuudu billaahi min alkhubuti wاlkhabaaid sidaasu odhanay marka wixii meeshaa xaadirsanaae joogay ee halkaa joogay kol haddii ilaahay laga magan galo subxaana wa tacaala isagaa kaa ilaalinaya qofka bani aadamkii markuu xaajo gudanayo dabcan maradii jidhka wuu ka dhiganayaa maradii jidhka waa ka dhigayaaoo waa qaawanyay baaba laga yaabaa waxa markaa asturnaan uga noqonaya isha shaydaanka iyo jinka dikrigan oo aada akhrido ayaa xijaab uga noqonaya kaasaa ilaahay kaaga asturaya subxaana wa tacaala iyo wixii uu ku yeeli lahaa labadaba waxaynu xadiidka ka faa'idaysanaynaa oo kale dadka xun iyo dalka xun baa deegaan waa shayaadiinta shaydaanku dadka xunna waxay u yihiin meel uu dego tanazalu calaa kulli afaakin afiim qur-aanka ilaahay fii suurati shucaraa wuxuu ku tilmaamay shayaadiintu inay kusoo degaan dadka been abuuradka badan ee been alayaasha ah waa shaydaan orinaya xaruntiisu isagu xarun u yahay wuu xoreeyey istaxwada calayhim shaydaan kuwaa ilaahay weli meelaha xunxunna shayaadiintu way degaan sida xamaamada kudaafadaha markaa qofku inuu ku xisaabtamoo dikrigan aanu ilaawin xataa hadduu kudaafad marayo allahuma inii acuudu bika min alkhubuti waalkhabaaid awlaadda iyo ubadkana in la baro weeye waanay dhacdaa marar badan qofkiio iska caafimaad qabay inuu xamaamka ka soo baxo isagoo ama faalij qaba ama xubna ay laafayin ama qaylinayaan marka dikrigan aad iyo aad bay muhiim u tahay waana dawadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam lamana fudaysan karo baabu karaahiyati istiqbaali اlqiblati cinda qadaaءi اlxaaja waxaa uu u baab yahay in la karaahiyaystay markaad xaajo gudanayso inaad qiblada qaabisho ama dabada u jeediso labadaba waa karaahiyo istiqbaalu اlqibla wastidbaaruha qiblada in loo jeesto ayuunbu halkan sheegay laakiin daba ujeedintiina waa la mid labadaba waa manhi culimadu aqwaal dhowra bay leeyihin ilaa afara qaar yidhi mudlaqan mar walba waa loo jeesan karaa qaar yidhi looma jeesan karo iyo qaar kala qaaday qowlka raajixayna waxa weye in la kala qaado sidaynu ku arki doonno baabkan iyo iyo ka ku xiga ee soo socda oo markaa isagiina dee ruqsad laga bixinayo can sulaymaan can salmaana qaala waxau uhi qiila lahu waxaa lagu yidhi salmaan baa waxaa lagu yihi salmaan alfarisi laqad callamakum nabiyukum kulla shay xata alqira'a nebigiinu wax walba uu idin baray bay yidhahan ummadihii kale xata alkhira'a sida u xaajo gudanayana xataa qof rasuulku uu baray oo uu u sheegay rasuulkiinu wanaagsana way majeeranayaan fadliga waxa garanaya qofka ka maqan qaale wuxu uhi ajar rasuulka iyaga wax walba uuna baray laqad nahaanaa wuxuu noo diiday an nastaqbila alqiblata biqaa'idin aw lbowl inaanu qiblada ula jeedsanno waxa la yidhaahdo qaa'idka oo saxarada ah ama bowl iyo kaadi waanlaa nastanjiya bilyamiin inaanaan midigta ku isdijoonina wuuna wuuna wuuna faray wuuna amraybaa markaan nahaanaa wuxuu noo diiday inaanu halkaa la qaabilno wanahaanaa wuxuu noo diiday an nastanjiya bilyamiin laadu markaa siyaaday noqonaysa dii nahaanaada lagu cadfo an nastanjiya bilyamiin midigta inaan ku istijoonnana waa noo diiday waanlaa yastanjiya axaduna midkayo inaanu ku istijoonin biaqala min alaaati axjaar saddex dhagax wax ka yar waa saddex shay oo qalalan aw an nastanjiya birajiic wuxuu noo diiday inaanu ku istijoonno digo ama saalo saalada xoolaha aw cadmin ama laf intaana wuu noo diiday rasuulka ilaahay marka waa aadaabti aadaabtii waxaa ka mid ah qofku inaanu qiblada ilaahay salaada loola jeesanayo aanu ula jeesanin xaajadiisa xadiidka soo socdaana wuu ku dari doonaa qeybta a inaanu dabadana u jeedin ama waxa uu samaynayaa wax weyn ha ahaado ama wax yar ha ahaado labadii qashinkii ka soo baxayay midigtana waxaa loogu talagalay wixii wanaagsan cunadii salaamtii wixii fiican la sharfayo bidixdana waxaa lagu talagalay istijadii iyo waxyaabihii hoos hoose ama qofku uu ka dhowrsanayay waxaa kaluu diiday rasuulku inaanaan ku istijoonin marka aanu biyo weyno saddex dhagax wax ka yar dhagax waxaa la isticmaalayaa haddii meel munaasiba aada u hayso iminka haddaad dhagax baa la isticmaalay tidhaahdo dabeetana aada suuliyada buuxiso dadka waa isqabsanaysaa ama waa laga yaabaa in xamaamku kaa xidhmo marka dhagaxani wuxuu u taagan yahay wax qalalan oo la isticmaalo lagu istijoodo istijadiina waa istijadiina waa saddex marxaladoodoo ta u fiicani waa in biyaha iyo wixii qalalaa la israaciyo ta labaadna waa biyaha ta u hooseysaana waxa weeye tan uu nebigu sheegayoo waxaa lagu istijoon karaa shay qalalan waxa u yara lagu istijoonayaana waa saddex jeer inuu qofku meesha nadiifiyo xubinka hore iyo ka dambeba markaa hadduu saddex jeer si wanaagsan u nadiifiyo wuu ku tukan karaa sidaa weeye in uu markaa sidii waysada sidii istijada oo kale halkeedii ay gelayso ayay culimmadu u badan yihiin xanafiyadunbaa waxay idhaahdaan waa xaalata daruura une qofkii xubinkaa nijaasbu ku leeyahy wuxuu nabigu noo diiday inaanu ku istijoonno rajiic iyo cadmi rajiicu waa wixii la soo celiyey ee markaa digada ahaa iyo cadmigii iyo lafti sababta loo diiday qolyaha qaarkood waxay idhahdaan waa nijaas ahaan madhabu shaaficiye oo kale waxay leeyiin digadan waxaa loo diiday in lagu istijoodo waa nijaas waxayse culimmadu u badan yihiin sababta loo diiday inay tahay ta loo diiday cadmiga lafta laftu inay nijaastay looma diidine lafta iyo rajiicaba nebigu waxa uu ku sababeeyeysa xadiidka soo socda uu tilmaamayo in cunnadii jinka iyo xoolahooda ayii oo digada xoolaheedana xoolaheennana iyaga ayay xoolahooday u tahay raashin lafihiina iyaga ayaa ilaahay hilib u saaraya iyo arsaaqad masala khilaafiya wey laakiin jumhuurtaasay u badan yihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxa uhi inamaa ana lakum bimansilati lwaari inamaa ana lakum anugu ummadiyo idinka waxaan idinka dhiganahay bimansilati lwaalidi waalidka halkiisii baan idin taaganahay macnaa rasuulku wuxuu u gogol dhiganayaa wuxuu dadka u sheegayo hala yaabina buu leeyay mawjada aan ka hadlayo iyo arrimahan hoos hoose gaarka ah ee aan wax idinka sheegayo intaa waanu iska garanaynaa ama aabbiyo hooyaa noo sheegi lahaaye muu wax kale noo sheega ha odhani weeye ayay uta u taaganta hala yaabin waxaan ka hadlayo wey xaqu xushood ma leh had iyo jeerna waa arrimii gacal kuu sheegi lahaa sidaasaanay taho nebigu halkii aabbaha ayuu ugu jiraa dadka sida hooyooyin hooyooyinkii mu'miniinta loogu sheegi jiray xaasaskiisa ucallimukum waan idin baraya siduu waalidku wax idin baraan wax idin baraya fa idaa ataa axadukum algaa'ida midkiin markuu xamaamka yimaado falaa yastaqbil اqiblaa walaa yastadbirha qiblada yuu ujeesanin xagga hore walaa yastadbirha dabadana yuu ujeedin walaa yastaib biyamiini midigtiisana yuu ku istijoonin marka istiaabadu waa istiaaba bimacnaa alaba iib wanaag doonid wey istijadii waxa lagu magacaabay istiaaba bimacnaa ayib buu qofkii iska dhigaya wasakda markuu iska maydho haddii aan wasakdii iska maydhinna dee wasakdii buu dugsanaya marka walaa yastaib ay walaa yastanji biyamiini midigtiisa yuu ku istijoonin nahyigaasi marka xaaraan buu tilmaamaya qofta daruura iyo duruufi ku kaliftay mooyaane hadduu dee qofkii gacantii midigba la-yahay dee way kalifaysaa tii bidix qofkii oo xaaladiisu caadi tahay yuu isticmaalay midigta wa kaana rasuulku waxau ahaa ya'muru bialaaثati axjaar saddex dhagax buu farayay qofku inuu ku istijoodo wayanhaa can irawfi wuxuu diidaya digada digada xoolaha ta dameeraha mid walba warimma lafta laftana wuu diidaya marka laftani waa tii iyadu qadiimka ahayd ama laftii burburaysa wey ramiim iyo rimma laftii gabowday ta kalena waa la mid una cadmigaa horunbaa caam noqonaye kanina waa cadmi khaasa kaa horena cadmi caama ayuu tilmaamay marka guud ahaanba lafta waxa la yidhaahdo iyadana sababta waa la sheegi doonaa aadaabtii baynu ku dhex jirnaa can abi ayuub riwaaya wuu riwaayada dariiqada la yidhaahdo ku warinayaa qaala wuxu uhi idaa ataytum alqaa'id marka xamaamka timaadaan falaa tastaqbilu lqiblata bikaa'iطin walaa bawl ha ula jeesanina saxare iyo kaadimidna walaakin shariquu aw aribuu walaakin shariquu baryaysta aw qaribuu ama galbeedaysta bari iyo galbeed ula jeedso si aada uga baydho qiblada marka qofkeebaa bari iyo galbeed u jeesanaya qofka ama koonfur ka xiga kacbada ama waqooyi ka xiga shimaal iyo januub laakiin qofka ka xiga sharqi iyo qarbi miyuu soo gelayaa shariqu aw qaribu de isagu ma soo gelaya waa iska macruuf mar haddii cilladu ay ahayd inaan loola jeedsanin loola daba jeedinin kacbada ilaahay haddaad bari iyo galbeed ka joogto dee shariqu aw qaribu ma taallo markaa waa koonfur iyo waqooyi buu qofku ula jeesanayaa dad badan baa galbeed ka xiga qaarna bari bay ka xigaan marka kuwaasi way ka baydhayaan kacbada waxaa kale oo marka ciladunbu dee xukm alxukmu yaduuru maca cilati wey xukumku waxa uu la wareegayaa ciladiisa ciladaasoo ahayd xurma la xurmaynaya kacbada ilaahay wa fii riwaayatin famadmada nebigu waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday min kafi waaxidin kaf keliya waa baabulwuduu buu xadiidku inoogu imanaya yafcalu dalika alaaan saddex jeer buu sidaa samaynayay uma dakara naxwahu kanoo kaluu sheegay intanoo kaluu sheegay intaasaa riwaayadaa ku siyaada ahayd oo qayb weysada ka mida ayaa la socday iyo sinjada labadaasaa wada socday waa laga yaabaa mudbacada qaarkoodna inuu ka jaro can cabdillaahi bni zayd ibni caasim almaaziniy annahu ra'aa rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam nebigu arkay saddex iyo afartan xagga safxaddu way sii khilaafsanyiin baan filaya maxaa kugu xiga adika xadiiska ku xigaa muxuu yahay kaa horeen dhameeyey walaakin shariqu aw qaribu safxaddana soo yaro dhex gashay oo saddex iyo afartan baabay sheegaysaa iyada baabkuna baabka kale ku xigaana muxuu yahay waa kii saxeixaa baan hayaaoo nuskhadaasi wuu khalkhalshay waxa uu leeyahay xadiidkaasi can marwan alasfar qaala ra'aytu bna cumara cabdillaahi bni cumar baan arkay cabdillaahi bni cumar baan arkay anaakha raaxilatahu isaga oo hashiisii tu-iyey oo fadhiisiiyey mustaqbila alqibla qiblada ayuu u jeediyey xaggaa qiblada uma jalasta uu fadhiistay yabuulu yahay xaggii qiblada u kaajaya ibnu cumar faqultu yaa abaa cabdiraxmaan waa kunyadii cabdilaahi bni cumar abuu cabdiraxmaanow baan ku yihi alaysa qad nuhiya can haada miyaan la diidin tan sawtii la diiday qiblada in loola jeedsado markuu qofku xaajo gudanayo qaala wuxuu uhi balaa way jirtay inamaa nuhiya can daalika fi lfadaa waxaa la diiday markuu qofku bannaanka joogo meelaha cidlada ah markuu joogo fa iidaa kaana baynaka wa bayna alqiblati shay-un markuu adiga iyo qiblada wax idiin dhaxeeyo yasturuka oo ku qarinayo falaa ba'sa dhibaata ma jirto marka afarkaa ibnu cumar iyo sharaxiisa iyo fahamkiisaasi waa ka ay culimadu qaateen oo waxa weeyaan axaadiidta si loo jamciyo axaadiidta yidhi ha qaabilina iyo ka soo socda ee sheegaya inuu nebigu qaabilay maqaaladan ama sharaxan ibnu cumar baa lagu jamcinayaa oo ah qofku meel dhismaa hadduu joogana wuu qaabili karaa meel cidlo ah hadduu joogana oo de ikhtiyaar uu leeyahna waa inuu ka baydhaa iyada oo marka horeba ay habboon tahay kolka dhismaha la samaynayana shariqu aw qaribu inuu qof cidda dhisaysa ama farsamadaa samaynaysa ay ka duudo kolka horeda oo aan la odhanin dee wixii waa binaayuune iyaday kaliftoo meel kaloo loo jeediyo la waayo mooyaane dhismaha laftiisa marka la dhisayo waa inaan loo jeedinin fadhiga qofka kacbada ilaahay subxaana wa tacaala marka waa dariiqadii qowlka dhexe uu ku jamcinayey axaadiidta diidaya iyo kuwa fasaxaya kuwii fasaxayna waa kuwan baabu ruksati fii dalik waxaa la fasaxay in loo jeesan karo markuu qofku xaajo godanayo qibladii dabada loo jeedin karo ama xagga hore marka fii dalika ismu ishaare wuxuu noqonayaa waxaa la rugseeyey istiqbaalu lqibla aw istidbaaruha can cabdillaahi bni cumara qaala wuxuu ihi irtaqaytu calaa dahri lbeyt waxa aan fuulay gurigii gurigayaga dushiisaan fuulay fara-ytu rasuula اllahi beyt xabsa bay riwaayaanka qaarkood tilmaamayan gurigii xabsa rasuulka sala اllahu calayh wasalam ayaan dushiisa fuulay dabcan ciyaalku waa kuwan meelaha fuulfuula oo inay dhirta fuulaan iyo inay guryaha fuulaan iyo xiiseeyaan fara-ytu rasuula اllahi sala اllahu calayh wasalam rasuulkiiba ishaydu ku dhacdoon arkay calaa labinatayni isagoo laba xabadood dushood ku fadhiyo labana waa labadii xamaamka dul yaalay mustaqbila bayt اlmaqdisi lixaajati bayt lmaqdis ayuu u jeedsaday dabcan kacbadiina marka xagga dambe u jeediyey xaajadiisaanu gudanayay oo shimaal iyo waqooyi buu xisaabsan yahay bayt lmaqdes marka uu qofkii u jeediyo isaga xaggaa u jeedsado waqooyina kacbadii buu dabada u jeedinaya marka xadiidkani wuxuu naskhinayaa ama khasisayaa kii hore nahiyayey ee lahaa xagga hore iyo xagga dambe midnaba yaan loola jeesanin xaajada can jaabir bni cabdillaahi qaala nahaa nabiy ullah rasuulka ilaahay wuxuu noo diiday bui an nastaqbila alqiblata inaan kacbada la qaabilo bibawl kaadi kii kalena waa la mid fara-aytuhu rasuulka waxaan arkay qabla an yuqbada bicaam intii aan la qibdoonin intii aanu nebi maxamed dhimanin sanad ka hor ayaan arkay yastaqbiluha isaga oo u jeesanaya marka kolkii horena waxay ahayd yastadbir imikana yastaqbil labada xaalaba uu sheegay marka labada xaalaba inuu arkay unbay u muuqanaysaa sidaa daraaddeed baa wuxuu ku muujinayaa in kani uu naasikh yahay ee aanu mansuukh ahayn wakhtiyadii u dambeeyey buu ficilka nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam mar hadday sanad ka hor ba ahayd geeridiis marka mid la raacayo lagu xisaabtamayo weeye qowlka odhanaya mutlaqan ba loolama jeesan karo nusuustan uu ka dulboodayaa jamcintaasaa fiican oo laba nas marka ay iska hor yimaadaan mid diidaya iyo mid ogolaanaya waxa la isku dayaa ugu horeeya waa aljamcu baynahumaa qabla tarjiix baabun kayfa takashufu cinda alxaaja sidee buu qofku u faydanayaa marka uu muraadkiisa gudanayo muraadkiisa kolka uu gudanayo dharkiisa sidee buu ula dhaqmayaayuu isaga basrinayaa ee u hagaajinayaa can ibni cumara ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana rasuulku waxaa waa idaa araada xaajatan markuu muraadkiisa doono laa yarfacu hawbahu maradiisa kor uma qaadaynin xataa yadnuwa min alard jeeruu dhulka ku dhowaado macnaa isagoo taagan cawradii ma banaynayo ee marka uu sidaa wasakdunbaa kaa gaadhiyuu fadhiisto ama dhulka u dhowaado ayuunbuu faydanayaa waa marka uu bannaan joogo qofku ee uu ka dhowrsanayo ishu inay ku dhacdo baabu karaahiyati اlkalaami cinda alkhalaa marka uu qofku xamaamka ku jiro inuu hadlo waa la diiday waxaa la mida inuu dikri la yimaadana oo hadalkii guud ahaanba haddii la diiday inuu dikri akriyana ka daabaa oo halkaa dikri kuma akriyayo qur'aan adaankiiou ajiibo salaamtii midna uma dhaqaaqaya hadalkiibaaba loo diidayba dee iska daa wax kalena waay xadiidka usoo horeeya macnaa daciif baabu i ra baabu fi rajuli marka xadiidkaasunbu u keenay laa yakruju rajulaani yadribaani alqaa'ia laa yakruju ma baxaan arajulaani labada nin labadii dumar ahaana waa la mid yadribaani iyagoo doonaya alqaa'ia xamaamkii kaashifayni can cawratima cawradoodana faydaya yataxadaaani sheekaysanaya faina allaha yanqutu calaa dalik ilaahay wuu cahoobaa arrintaa uu ka cahoobaa marka xadiidku waxa uu tilmaamayaa daciifba ha ahaadee in arrintaas laga wanaagsan yahay ayaa uu tilmaamayaa nahyigaas ayaa ku dhacay baabun fi rajuli yaruddu salaama wa huwa yabuul ninkii oo salaamtii celinaya isagoo kaajaya marka wuxuu ku burinayaa kaa hore ayaa uu ku tilmaamayaa inuu kan dambe xaasil yahay maadaamuu kani sugan yahay can ibni cumara qaala wuxu uhi mara rajulu cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam nin baa nebiga soo maray wahuwa yabuul isagoo kaajaya fasallama calayhi wuu salaamay falam yarudda calayhi uma jawaabin oo uu ka celin waayey salaamtii qaala abu daawuud wuxu uhi waruwiya can ibni cumara wakayrihi waxaa laga wariyay ana nabiya tayamama inuu nebigu weysaystay uma radda cala rajuli salaam ninkii salaamtiibuu ka qaaday marka taasi waxay tilmaamaysaa in wixii dikriya marka la akhriyayo dahaaradu ay fiican tahay sidoo kale inuu xamaamka bannaanka ka joogaana ay wanaagsan tahay wa huwa yabuul markaa muxuu uga qaadi waayey xamaamku daraaddii mise xaajadu gudanaya mise inaanu daahir ahayn isku wada darintaba waxaa wanaagsan inuu dikriga akriyo qofku isagoo xamaamka aan ku jirin iyo isagoo daahira labadaba can lmuhaajir bni qunfud annahu ata nabiya sala allahu calayhi wasalam wahuwa yabuul ninkani nebigoo kaajayuu yimi ila bashar buha rasuulku malag ma ahayn yaakul wayashrab wayabuul fasalama calayhi wuu salaamay falam yarudda calayhi nebigu kama qaadin salaamti xataa tawadaa jeeruu weysaystay ninkii wuu yaabad wuxuu yihi talo muxuu kaaga qaadi waayo wuu yar burgaysayn uma actadara ilayhi wuu u cudur daartay rasuulku faqaala wuxu uhi innii karihtu waxaa nacay an adkura allaha caza wajal inaan ilaahay xuso ilaa calaa duhrin anigoo daahira mooyaane aw calaa dahaara anigoo daahira mooyaane marka kaasi wuxuu daliil u yahay oon culimadu isku khilaafsanayn gabadhu marka ay caadada leedahay ama nifaaska leedahay ama qofku jinaabo leeyahay in aanu akhriyaynin qur-aankii kariimka ah inaanu akhriyaynin inaanu akhriyaynin waa la isla waafaqsan yahay inay wanaagsan tahay inaanu akriyin dikriga iyo qur-aanka iyo intaasoo dhan ee ma xaaraan baa mise ma aha marka jumhuurtu ma banaano waa xaaraan bay ku tegaya aimada kalena waxay leeyiin waa nadbi iyo sunne waayo xagga dambaynu ku arki doonaa inuu nebigu calaa kulli axyaanihi xusayay dikriga la imanayay marka labada xadiid si loo jamciyo way wanaagsantahay waa sunna inuu qofku daahir yahay oo xadadkii weynaa iyo kii yaraa labadaba ka daahir yahay markuu qur-aanka akriyayo iyo markuu dikriga akriya labadaba wixii wanaagsan ubaanay tahay qofku mar walba inuu ku dadaalo inii karihtu an adkura allaha caza wajala ilaa calaa uhrin aw calaa dahaara baabun fi rajuli yadkuru allaha waa nin ilaahay xusaya calaa kayri duhrin isagoo aan daahir ahayn markii horena daahir ayaa dahaaran qabin buu nebigu yidhi oo ugu cudur daartay sidaa daraaddeed waxaan kaaga qaadi waayey waxa aan doonaya inaan gaadho ilaa aan horta weysaysto kana wuu ka soo hor jeeda can caaishata qaalat waxay tihi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yadkuru llaha caza wajal ilaahay buu xusayay calaa kulli axyaani wakhtiyadiisoo dhan wakhtiyadiisoo dhan buu ilaahay xusayay rasuulku sala allahu calayh wasalam marka taas waxay muujinaysaa marka uu weyse qaba iyo marka aanu weyse qabin markuu jinaabo leeya marka aanu lahayn mar walba qur-aanka xadiidku ma caddaynin laakiin isagiina waa dikri uun marka qolyaha qaarkood xadiidkana raajixa bay leeyihin oo dee saxiix oo muslim ku sugan sidaa daraaddeed isagaa la qaadanaya waa qolyaha odhanaya jinaabada iyo xaydka iyo kuwaasi ma hor joogsanayaan inuu qofkii akhriyo qur-aanka laakiin waxaa ka fiican oo ka horeynaysa in la jamciyo in la jamciyo ayaa ka wanaagsan marka karaahadaasi karaaha taxriima inaan ahayna tansiih haytay buu kana muujinaya waa laga fiican yahay waa se akrii karaabay markaa dee culimada qayb ka mida odhanaya si loo jamciyo labada xadiid baabkaa uu kuu sheegay uu ku yihi alkhaatam yakunu fiihi dikru llahi tacaala yudkhalu bihi اlkhalaa macnaa xadiidkaa shaadka ahay wuxuu tilmaamayaa inaan wixii dikriya iyo ama aanu fargalka la geli jirin dikrigu ku qoran yahi rasuulku uuse daciif ku noqday xadiidku baabu istibraai min albowl kaadidii oo laga la iska hagaajiyo istibra iska dhameeyo qofku iskana dhameeyo jidhkiiyo maradana ka ilaashado can ibni cabaasin qaala mara nabiyu sala allahu calayhi wasalam calaa qabrayn laba xabaalood buu rasuulku soo maray faqaala wuxu uhi innahumaa yucadabaani labadan xabaalood waa la cadaabaya labada qabri maaha waa labada qofe ku jira wamaa yucadabaani fii kabiir wax weynna laguma cadaabayo macnaha wax weyn wuu yoogo cadaab buu keenaybe dadkaanu arkayn wax weyn dadku uma arkayaan dembi weyn amaa haadaa kani mid buu tilmaamay fa kaana wuxuuha laa yastanzihu min albowl kaadida ayaanu iska nadiifin jirin waama haadaa kan kalena fa kaana yamshi binamiima dadka dhexdooduu la socon jiray isku dirka midina nadiif muu ahayn midina naarafuuf buu ahaa oo dadku isku diray uma weliba riwaayadan haada haada inuu farta ku fiqay bay tilmaamaysa riwaayanka qaarkood midkood bay sheegayaan laakiin waabuu kala tilmaamay tan uma dacaa wuxuu u yeedhay bicasiibin radbin laan qoyan soo gooya buu fashaqahu binayn labuu kala jeexay laantii uma qarasa wuxuu ku taagay calaa haadaa waaxidan qabrigan mid qeyb buu ku taagay wa calaa haadaa waaxidan qabrigan kalena qeyb buu ku taagay wa qaala wuxuu uhi lacalahu waxaa laga yaabaa yukhafafu canhumaa in laga fududeeyo maa lam yaybasa intaanay qalalin qaala hanaad isagu waxau riwaayadiisa yidhi yastatiru makaana yastanzihu yastanzihu iyo yastatiru labaduba inay isku macno yihiin ayaa uu muujinaya haddii yastatiru la sheegay laftigeeda yastanzihuna inay la macnoon taho waa iska ilaalin iska asturin iska nadiifin iska hagaajinun baa la odhanaya marka xalka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay khatar badan tahay waxyaabaha cadaabulqabriga keenee badanna ay ka mid tahay kaadidu qofku inuu kaadida iska hagaajin waayo sabab waxay u noqonaysaa in qabri lagu cadaabo haddii qabrigii cadaab ka bilaabmana dee inuu ilaahay tii dambena ugu sii daraa laga yaaba marka wax sahlan maa hadduu cadaabo qabri keenay waa kabaa'irta dunuubta kabaa'irta waxaa ka mid a wixii cadaabulqabri keenay idan kaadidoon la iska ilaalin marka qofka muminka ah subxaana allahi ina almumina laa yanjus waa nadiif mar walba khatarta ayna miyanimadu leedahay iyo isku dirka iyo qulubta dadka oo la kala eryo buu xadiidku muujinaya iyo iyanan inaan sakaa'irta ka mid ahayn kabaairta ka mid xadiidku waxa uu daliil u yahay bay leeyihin culimada qaarkood in dhirta qoyan laga dul beeri karo xabaalaha oo qofku halkuu kaga calaamadsan lahaa dhismo iyo shub iyo waxyaabo uu ku qorqorayo waxaa geedu galanayo inuu ku dul beeraa ayaa fiican bay leeyihin sababta uu nebigu ku cileeyeyna waxa weeye geedkani intaanu qalalin cadaabkaa ilaahay kaga fududaynaya geedkani haddii uu qoyanya waa noole tasbiixsanaya ku tasbiixsanaya tasbiixdaasi daraaddeed ayaa ilaahay kaga fududaynaya marka dee geedkii qoyanaayen qalalina tasbiixsanayay ilaahay baa kaga fududaynaya in laga beeraa ka fiican ayaa fiican bay leedahay culimada qayb ka midiina isagay ku gaartay bay idhaahdaa rasuulkay u gooni ahayd sala allahu calayhi wasalam waxse taa xoojinaya ma badna inay caantay bay u badan tahay can ibni cabaasin can inabiyi bimacnaahu kaasoo kale unbuu isaguna wariyey qaala wuxuu ihi kaana laa yastatiru min bowlihi kaadidiisaanu iska hagaajin jirin wa qaala abuu mucaawiyatana wuxuu ihi laa yastanzihu waa yastanzihu buu soo qatay laakiin laa yastanzihu min bowlih marka riwaayaankaa kala duwan dhanun bay isugu socdaa marka intan uu soo qaadanayaa min bowlihi deerna waxa laa yastanzihu min albowl qolyaha qaarkood baa waxay ku sharxeen kaadida xoolaha aanu iska hagaajin jirin kaadida xoolaha ayaanu iska hagaajin jirin marka uu soo qaatay sheekhu riwaayadan waxa ay aada u iftiiminaysaa min bowlihi ta cid kale maaha waa tiisa ta cid kalena de dabcan waa la mid wixii bani aadama ee xoolaha looma daliishan karayo can cabdiraxmaan ibni xasana qaala wuxuu uhi indalaqtu ana wa camru bnu caas aniga iyo camru bnu caas labadaydaas ila nebiy baan isu raacnay sala allahu calayhi wasalam fakharaja wuu baxay rasuulku wa macahu waxaa weheliya daraqatun gaashaan gaashaankan ballaadhan ee waranka la isaga dhigo oo weliba ka samaysan maqaarka adag gogga geel oo kale gogga geela marka la adkeeyo gaashaan baa laga dhigaa ballaadhan kaasuu nebigu sitaa uma statara bihaa wuu isku qariyey gaashaankii dee in dooruu leeyay ilaa jilibkuu gaadhaya ila waxaa loogu talagalay hub dhanoo kugu soo dhacaya inaad isaga dhigi karto markaa wuu isku asturay oo sidii wuxuu ka dhigtay geed lagu gabanayo oo kale uma baala markaa nebigu wuu kaajay faqulnaa waxaanu yidhi buu yidhi dadkaygii meesha joogay qaar ka midaba odhanaya unduruu ilayhi bal eega nebiga yabuulu kamaa tabuulu lmar'a wuxuu u kaajayaa siday gabadhu u kaadido fa samica daalik hadalkii buu nebigu maqlay calayhi salaatu wasalaam faqaala markaasaa wuxuu hi alam taclamuu miyaydaan ogeyn dad yahow ee caaridaya maa laqiya wixii uu la kulmay saaxibu bani israa'iil reer banu israa'iil ninkii saaxiibka la ahaa iyaga un ka mid ahaa weeye kaanuu waxay reer banu israa'iil idaa asaabahum lbowlu marka ay kaadidu ku dhacdo jidhkooda iyo maradooda ama markay kaadidu ku dhacdo un weeye halkan qadacuu waxay jari jireen maa asaabahum lbowlu minhum kaadidu inta ay ka gaadhay fa nahaahum ninkiibaa u diido wuxuu hi war waxbaha jarina jidhkiina iyo maradiina iska daysta meeshay doonaysaa ku dhacday mid muftiyabaa helo iyaga ka mid ahoo dadkii waxaa gaadhsiiyey way iska daayeen fa cudiba fii qabrihi markaa qabrigiisaa lagu cadaaday kii kaadida dadkii iska basrinayay diiday cadaabalqabri buu ka dhaxlay marka kaadidaan iska basrinayaayo taasaa keentay inaan fadhiisto dee qofku hadduu istaago way kusoo duulduuli hadduu fadhiistana wuu iska basriyo wuu iska hagaajiyey sidaasuu nebigu ugu jawaabay abi muusa wuxuu isagu fii hada alxadiid sheegay ziyaado ah halkaa riwaayada hore ay ka tidhi idaa asaabahum lbowlu jilda axadihim mid iyaga ka mida jidhkooda riwaayadaas sidaasay sheegaysa waase munkar caasim can abi waail can abi muusa jasada axadihim ayay riwaayadaha kale tilmaamaysaa midkood jidhkiisa marka xadiidku waxa uu inoo muujinayaa ha jildadaasa saxeixa jasadka munkar ah waxa marka xadiidku inoo tilmaamaya baabka waa daliilkiisii iska hagaajinta kaadida ayuu daliilu yahay in la iska hagaajiyo meesha laga hagaajinayaana waa jirhkaaga iyo maradaada iyo deegaanka oo dhanba waa inuu qofku ka hagaajiyo waxaa xadiidku uu muujinayaa dhaqankii carabtu sarajoogga inuu ahaa oo aanay raggu sarajoogay ku kaaji jireen waa sababta keentay inay nebiga la yaabaan calayhi salaatu wasalaam hadalkan cidda tidhi dee ama waa reer miyigii iyo dadkii ducafaa-ul iimaanka ahaa amaba waa munaafiqiintaba waayo asxaabtu ma xaqirayaan rasuulka ficiluu sameynay inay ka qaataan ay dariishadaan mooyaane ma quursanayaan marka waxaa lacala waxaa laga yaaba ay culimmadu leeyihiin raggii qadarintoodu aanay wakhtigaa aada u sii yaro badnayn inay hadalkan kusoo tuureen rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidku wuxuu inoo muujinayaa naxariista ummaddan ilaahay uu naxariistay iyo towbadeennu inay ka khafiifsan tahay towbadihii towbaddii ummadihii hore oo markay qof dilaanayd markay mee toobad keenayaan waxay ahayd maxay in qofka la dilo qofkii dembiga ku dhacay fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum ilaahay u toobadkeena ayuu yidhi nebi muuse oo dee qof dee hays dee isdila kawskaga siiya qofkuu toobadkeenay kaw baa laga siinaya qofku marka uu nijaasi ay ku dhacdo waatan jidhkiisii baa la jarayaa intii ay ku dhacday arrin aad u adag wey walaa taxmil calayna ishran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina waqad qabila allah muminiintu waxay ku dacaysteen ilaahay u culaysanna saarin sidii kuwii hore aada u saartay arrimaha iyo wixii la mida markaa ilaahayna wuu inaga aqbalay waa dee intaa biyaha un baad iskaga nadiifin khalaas kii uu diidayna dee ilaahay wuu cadaabay marka waxba hala yaabina buu rasuulku leeyay sala allahu calayhi wasalam arrintan aan samaynayo waxa weeyaan iska basrintii kaadida marka way iska dhacdaa qofku markuu biyaha isticmaalayo inuu biyo raaciyo taa aad hala isaga ilaaliyo marka uu qofku wax qalalan isticmaalayo waa laga yaabaa inuu qoyaankii dareemo laakiin kolka uu biyaha isticmaalayo dadka qaarkood baa degdega reer magaalka isaga badnaadeen saa awgeed waa inuu qofkii sugaa u kaadiyaa inta uu is odhanayo way kaa dhammaatay taasaa saxa isagoo dee ka cararaya waciidkan iyo ciqaabtan iyo adabxumadan tu labaadna sax ma ahoo inuu qofkii waswaas ku daraana sax maaha oo dadka qaarkood baa siduu istizaah iyo istibraa u baadi doonayo waswaasu ku dhacaayo maantao dhan xamaanka ku jiraya ama xubinkiisii dee kolba si odhanaya taasina waa waswaas ku dhaca dadka shaydaankuna u dhex fadhiisan karo qofka kaadi baa kagu soo noqotay kaadi kaamay dhammaanin bal iska hubso waana kii nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam baabulwuduu baynu ugu tegi doonaaye xubinkaba qoynayey ama meeshaba si ay u dhammaato waswaaskaasi u dhammaado waxyaabahaas waa waxyaabaha aynu xadiidka ka faaidaysanayno baabulbawli qaa'iman in lagu kaaji karo sarajooga ayaa la sheegi doonaa xadiidkana xusaya kaa hore maadaama uu nebigu sababeeyey sababtuu la fadhiistay can xudayfata waa saaxiibu siri rasuuli illaah qaala wuxu uhi ataa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yimi subaadata qowmin fabaala qaa'iman qolo subaadadood buu yimi subaadadu waa kudaafad meel kudaafadahayd iyo qumaamo oo dadka qaarkood kudaafada ku daadin jireen buu soo maray sarajoog buu ku kaaji uma dacaa bimaa-in biyuu u yeedhay famasaxa calaa kufayhi labadiisii qof buu masaxay dabcan waanu istijooday oo uu iska hagaajiyey kaadidii markii dambena wuu weysaystay cagiina wuu masaxay marka xadiidku istibraagiina daliil buu yahay oo dee nebigu iskuma daadinin sidoo kale sarajooggiina daliil buu yahay in lagu kaaji karo almasxu cala alkufaynna daliil buu yahay inta baatil dee wuu iman karaa marka macnaheedu maaha haddii lagu ogolaa haddii halkan xadiidkani ogolaaday sarajoogga in lagu kaaji karo in istibraagii la iska daynayo oo la isku daadaadinayo looma daliishanayo oo mar walba isku daadinteedii waa laga diga oo xaraan laakiin waxa uu daliil u yahay adigoo iska ilaalinaya inaad sarajooggiina ku kaaji karto oo fadhigan uu nebigu hore usoo sheegay waa sida fiican hadigiisuna sidaasu u badnaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam laakiin way dhacday xaaladaha qaarkood inuu sarajoogga ku kaajay khulafadii iyo asxaabta qaarkoodna way ka dhacday markaa muxuu sidan u yeelay waa libayaani iljawaas dhowr jawaabood bay ka bixiyeenoo ta waraysaa waxa weeye wuxuu ku muujinayaa in sarajoogga laftiisu bannaan yihi oo fadhiga waxaa loogu dadaalayaa iska ilaalintu u dhow yahay laakiin adigoo sarajooga ku kaajaya haddaad iska ilaalin karaysa kaadidii sarajoog ahaan mamnuuc kuma aha haba laga wanaagsanaado waxa labaad oo culimmada qaarkoodna ay ku sharxeen meeshan baa waxay ahayd kudaafado fadhigeeduu nebigu diidayay oo wasakhi ka soo gaadhaysa oo marka kudaafad joogo qof ama kambarhuurhkii meesha uu kambarhuursan kara aanay ahayn ama daadba jiro daad baa meeshii maraya oo jilbaha kuu joogo meelaad kodoloobsataaba ma jiro xaaladahaasoo kale sarajooggii qofkii uu ku kaaji karaa waxaa kaley ku fasireen jilbaha xanuunaya nabiga calayhi salaatu wasalaam oo maalmaha iyada ah waxaa ku adkaaba fadhiga sabab kastaba ha la sheego laakiin inuu nebigu sarajoog ku kaajay xadiidkaa saxiixa ayaa cad marka aanay mamnuuc ahayn iska ilaalintiina waajib tahay qaala abu daawuud waxa uhi qaala musadad sheekhii weynaabaa wuxuu hi qaala wuxuu uhi fadahabtu waxa aan bilaabay xudayfa odhanaya atabaacadu inaan ka durko nebiga xaggaasan uga sii durka fadacaanii wuu i yeedho wuxuu uhi kaalay markuu dhammaystay amaba intuu wadayba xataa kuntu jeeroo noqday cinda caqibihi cidhibtiisa dabadeeda anigii markaa waxaan sidha muraadsade ka duru wuxuu uhi kaalay kaalay soo dhow ha iga durkina iastur wey iastur iga sii jeeso oo nebigu wuu sii jeedaa isagiina wuxuu igu soo dhowoo iga sii jeeso oo sidii dee geedka marka adad iyo jeer isku asturaysoo kale asturaad buu ka dhiganaya rasuulku marka dee xaggii hore iskama soo taagi karo cawradii baa muuqanaysa sii jeedkiisuu nebiga istaagay dhabarkana wuu jeediyey ishii ku dhici lahaydna xaggii dadku ka xigay wuu ka asturay xataa kuntu jeeroo noqday cinda caqibi cidhibtiisa dabadeeda marka mustafaadaadka xadiidka aynu ka qaadanayna waa kuwaas weeye wax urahiyo cod soo baxaya kol haddaanay jirin arrintiina ay kaadi tahay in qof ku dhowaadaa inaanay dhib lahaynna ila eegmadunba xaaraan ahayde uu qofkii cawrada eegaye iyadana xadiidkii waa muujinaya oo markuu maydhanayo nebigu markuu xaajo gudanayo markuu sijoonayo intaba asxaabtii gacalkiisa ahaa iyo ehelkiisi waa ka agdhow yihiin sidii inantiisii faadumaba fatxu maka markii uu maydhanayay ay marada ugu dayraysay dayr uga dhigaysay baabun fi rajuli yabuulu fi leyli fi linaa waa ninkii oo ku kaajaya habeenkii weel uma yadacuhu cindahu agtiisa dhigaya kaadidii wasakhdii kale way kala duwan yihiin dabcan kaadidii dee urna male waanay ka fududaha marka habeenkii haddii ama uu roob jiro ama madow jiro ama qofku yaro culus yahay weel buu iskaga kaaji karaa wuxuu dhigan karaa agtiisa kaasuu daliilu yahay can xukaymata binti umaymata bni ruqaya can ummihaa anaha qaalat waxay tihi kaana linabiyi salى اllahu alayhi wasalam an ibnabinat ruqayqa can ummihaa qaalat waxay tihi kaana linabiy sala allahu calayhi wasalam qadaxun min ciidaan nebigu wuxuu lahaa fujaan ama madiibad ama xeedho ama weel ciidaan geetimireedka jiridiisa ka samaysan oo qori ah weel qori ah madiibad qori ka samaysan taxta sariirihi sariirta hoosteeduu yaallaa yabuulu fiihi bileyl habeenkiibuu ku kaajaya nebigu calayhi salaatu wasalaam berii dambu siiba xanuunkuna iska jirjiray iskana yaro cuslaaday marka halkaasuu istijadiisa iyo kaadiisa ku dhammaysanayaa gurigii iyo isagii wax ku daadanayaa ma jiro subaxdiina wuu isdhaafinayaa meeshu dee xamaamna may lahayn waxna laga yaabaa in la durkayayba masaafo dheer dee la soconayay marka kol haddaad nijaastii iska ilaalinayso tanina wax iska bannaan weeye siba qofkii dee cudurdaarka lahaa iyo baabmawaadic التي نهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها وmeelhii la diiday in lagu kaajo ama kaadidii de waxa la mid a un saxaradii iyaduna in lagu xaajo guto tanina waxa weeyaan diintii islaamka oo ilaalinaysa nadaafadda عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسuلku وxa uhi اتقوا allaacinayni iska ilaaliya labada wax nacdala oo looga jeedo nacdal sababta u noqda labada meelood ee nacdal in lagu nacdalo sababu noqda iska ilaali oha ku xaajo gudan qaaluu waxay idhahdeen wama laacinaani yaa rasuula allah waa maxay labada shay ee wax nacdalaa qaala wuxuu uhi alladii kii weeye yatakhalaa ku xaajo gudanaya fii dariiqi nnaasi dadka jidkooda aw udillihim ama harhkooda labadaa meeloodba nacdal bay keenaan buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam jidkii ummaddu ay maraysa inaad ku saxarooto ama ku kaadido ama geedkii la harhsanayo macnaheedu waxa weeye meel kasta oo la intifaacsanayo ama qof ha lahaado ama ummaddu ha wada lahaatee iska ilaali inaad wasakh la fadhiisato qashinkii kaa soo baxaya iyo kii aada waday labadaba wa imaadatu ladaa cani dariiq ayaa ka mid ahayd qeybaha iimaanka marka wadcu ladaa fi ariiqna waa iimaan la-aada inaad wasakhdii dhigto wadada iimaan xumay sheegaysa dadkiina way ku nacdalayaan nacdasha dadkuna wax sahlan ma ah waa habaar cadho alle iyo cadaab lagu habaaray marka sidaasaa qofka muslimka ahi uu yahay qof daahira oo ku qanacsan nusuustan iyo tilmaanta rasuulka sala allahu calayhi wasalam dariiqa iyo harhka culimada qaarkood baa waxay ku qaydaan waa meelaha la isticmaalayo ee haddii dariiqiina uyo mid masduudahoo xidhan harhkiina uyo mid aan cidiba imanin waa lagu xaajo gudan karaa bay idhaah kolse hadduu nasku caam yahay waa la iska day oo dee nasku ma kala qaadin can mucaadi bni jabel can mucaadi bni jabelin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uhi itaqu lmalaacina ahalaaa saddexda meelood ee wax nacdala iska ilaaliya albaraaza fi lmawaari in lagu saxaroodo meesha laga arooraya ceelka ah wa qaaricati ariiqi iyo wadada iyo wadilli harhka marka mawridku waxay u gaar tahay biyaha meesha loo maro ama sabadii ceelka ee dadku iyo xooluhu ay aada isu tubayeen qaaricaduna waa wadada bartankeeda dhinac maaha waa wadada bartankeeda dilliguna waa harhka marka baraas baraasku markiisa hore banaanku ahaa iminkana maadaama banaankii wixii loola baxayo waxa loo bixiye wixii qofka ka soo baxaybaa loo bixiye meeshuu la tegaya bifatxi lbaai weeye sida luqa ahaan saxdaa biraas lama odhanayo sida qolyaha luqawiyiinta qaarkood ay yidhaahdeen waa wax soo arooray waa biraasku waa mubaarasadii baaraza yubaarizu biraasan waa tii xarbiga iyo dagaalka la ysugu soo baxaya taas alaabta wanaagsani waa sidaas weeye baabu fi lbawli fi lmustaxam fi lmustaxami ku kaadintii lagu kaajayay xamaamka meesha aada ku maydhanayso halka aada ku maydhanayso in lagu kaajaa xukunkeedu waa maxay ama xamaam ama meelma can cabdillaahi bni mugafal qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laa yabuulanna axadukum fii mustaxammih meesha uu ku maydhanayo midkiin yuu ku kaajin uma yaqtasilu fiihi kadibna uu ku maydho meeshii adigoo ku maydhanaya ha ku kaajina ka daa kaadida ka daa meeshaad ku maydhanayso weeye qaala axmed uma yatawada'u fiihi faina caamata alwasaawisi minhu intaasi daciif bay noqoto yuu ku weysaysanin waswaaska intiisa badan baa taa ka timaade hada hadi ziyaada daciifa culimada qeyb ka mida baa markaa kolkay sharxayaan waxay leeyihiin sababtu waxa weeye qofkii marka halkii uu ku maydhanayo uu ku kaajo kaadidii buu dhulkii haynayaa oo uu qabanayaa marka kaadidiibaa kusoo duulduulaysa qofkii kolkuu dee maydha biyihii ku dhacaan marka cilladu ay taa tahay haddii meeshii marmarayd ama sibidh ay tahay qalalan oo intuu ku kaajo biyo isku dhaafiyo wuu ku maydhan karaa bay leeyihi waay cilladu waxay ahayd iska ilaalinta kaadida iyo dhulkii markuu ciid yahay iyadoo uu kuu qabanayo biyaha saasay qayb ka midi ku sharxayaan sababta loo diiday inaad halkan ku kaadido waa iyada oo kolkaad ku kaajaysana kugu soo duulduulaysa kolkaad ku maydhana kugu soo duulduulaysa labadaba haddaad iska ilaalin karayso marka hore iyo markaad ku maydhanaysana isdhaafin karayso dee wax kaa soo gaadhayaa ma jiro cillada taasay ka dhigeen wallahu aclam qaarkood baa saa sharax ka dhigay culimada qayb ka mid waa manhajunahyigu dee si caamo soo arooray haba laga daayaba ila waswaaskiibaa ka iman kara si afarkaa daciifkaaba ku sugan عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب نبي قال صاحب بان لكل ميمون أصحابه هدو مجهولي وما عيسى للشيقين الربلا ما دام عادلية كما صحبه أبو هريرة سيدا أبو هريرة ولا صاحبه قال وحول أصحابه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحو ديدي أن يمتشط أحدنا إنه متكيف فعله kulla yawmin maalin walba aw yabuula fii mukhtasarihi ama uu ku kaajo halka uu ku maydhanayo halkaa hore mustaxam bay ahayd istixmaamku waa biyihii kululaa halkii lagu maydhanayo dee inta badan biyo diiran bay dadku ku maydhaan halkanna waa mukhtasaro waa meeshii lagu maydhanayay marka taasina waa manhiyo unoo diiday nebigu ta horena kitaabu ziina baynu kusoo aragnay ama inoogu iman doonaa insha allahu maalin walbaynu qofku feedho macnaha tarafkiibuu yaro dhowaanayaayo inuu isku adkeeyo uun feedhashada iyo saliidaysiga iyo dee raaxo joogto a buu qaadanaya qofka marka baashii naf ahayd mararka qaarkood waa in rafaadka loo yaro ogolaadaa oo inta badan nebigu saliidaysiga iyo dee feedhashadaba u wadi jire laakiin marmarka qaarkood ayaa uu iska dayn jiray marka waa inay naftu xaalan wa xaalan labada xaaladoodba aragto oo qofkii aanu noqonin mid taraf iyo baraadho iyo barwaaqo uun dee mar walba ku nool ila maalinta wax qabsadaan ma samri karaya taasi waa mawduuc kale maxalushaahidkeenu waxa weeye xamaamkii maydhashada un loogu talagalay ee aan saxare iyo kaadi loogu talagelin kadaa kaadida haddii dadka qaarkood kaaga dambeeyaana waxaa laga yaaba wasakdoodii inay wasakdaadi inay gaadho waa dhibaatooyinka haysta dadka had iyo jeer gala meelaha ay gaaladu galaan oo marka ay hudheelada ay gaaladu galaan oo kale iyo qofku hadduu galo waa inuu aada iyo aada uga feejignaadaa iyo xamaamadooda iyo meeshan ay ku dabaashaan iyo xamaamkii ay ku fadhiisanayeen iyo waxoodoo dhami dee iyagu nijaas iska ilaalin maayaan marka waxaa laga yaabaa halkan uu ku maydhanay inuu kaadidiina u raaciyo sidii xoolaha oo kale dabeetana adiguna aad ka daba dabaalato marka wax isqabanaya ma aha qofku waa inuu ka feejignaadaa maadaama qofkani aanu dee qof isnadiifinaya ahay wallahu aclam